الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan kusoo jirnay nadmigii albayquuniya waxaan gaar ahaan ugu dambeeyon ka soo hadalnay xadiidka mudalaska ah marka xadiidka haddii uu ku jiro sanadkiisa nin mudalis ah mudaliska waa nagii soo ogaanay in laba nuucoo matniga uu shiiku ku sheegay oo tadliis ulisnaad iyo tadliisu shuyuuq kale ah waxaan kaloo sheegnay nuuc kaleeto oo culummada gabalna nuuc mustaqila ka dhigan gabalna ay yidhaahdaan ayagu soo hoosgelayaa oo la yidhahdaa tadliisu taswiya tadliisu taswiyahana waxaan ku sheegnay raawigu in uu xadiidka sanadkiisa laba hiqaah oo daciif u dhexeeya daciifkii inta ka rido uu labada hiqada isku xijiyo marka xadiid oo nin mudalisa ku jira markaad aragto haddii can uu ku wariyo ama anna ama qaala ama dakara alfaadaas hadduu ku wariyo waa daciif haduusan alfaadaas ku warina taxdiid uu caddeeyo oo xadathanii amase samictu ama waxa lamidka uu yidhaahdana waa xadiid muttasilah oo saxiix ah laakiin mudaliska oo sidaas aan leenahay waa labada nuuc oo matnigu sheego tadliisu isnaad iyo tadliisu shuyuuq oo aan ahayn tadliisu taswiya tadliisu taswiyaha intaasu kuguma filna waxaa dhici karta inuu asagu tasriixu yidhi xadathanii laakiin wax kalaad u baahanta qofka ay ku caddaato tadliisu taswiya inuu sameeyo waxaad u baahan tahay baxhi intaas ka dheeraada sababtoo ah waxaa dhacda asagu shiiqii uu ka wariyay waaba sheegaaba xadathanii uu leeyay waa sheega laakiin sanadka ka dambeeya uu nin daciifa ka rida laba hiqaada dhexdood raawi daciif ah uu rida saas darteeda sanadkao dhan in la baaray noqonay markaas marka mudaliska lagu oqoonsado lagu ogaado inuu tadliisu taswiye sameeyo waa khatar isagu waa ka duwanya kuwaas mudalisiinta kale o dhan waxaa kaaga filan inaad iska fiirido lafdiga uu ku wariyey inuu tasriixiyey samaac oo kale wa samictu xadathanii inuu caddeeyey hataa intaas hesho intaasaa kugu filan laakiin midkan tadliisu taswiyaha sameeya intaas kuguma filna sababtoo isaga shiikiis waa dhada inta xadathanii yihahdo inuu meel kale ka rido marka waa khatar isaga sanadka uu galo waa sanadka uu galo waa mid aada u khatar ah mid aada u khatar wey marka fiiro dheeru rabaa lamid maaha kuwa kale baqiyat ibnu waliid nin la yidhaahdo ayaa arrintaas caan ku ahayaa layidhi baqiyat ibnu waliid waa kuwii culummadu dhihi jira marka axaadiista baqiya laysat naqiya fakun minhaa calaa taqiya axaadiista baqiyat ibnu waliid laysat naqiya nadiif maaha weligaa digtoono uga sugno marka ka digtoonow axaadiistiisa marka tadliisu taswiiha axaadiista uu ku jiro waa ay ka culus tahay kuwa kale wamaa xadiis yukhaalifu khilaafo hiqatun hiqo fiihi xadiidka dhexdiisa almalaa dadkii sharafta lahaa fashaadu fa huwa xadiidkaasu ashaadu waa shaad wamaa xadiid kasta oo yukhaalif uu khilaafo maadaa shardiya laga dhiga yukhaalif waa la jasmina marka wamaa xadiid kastoo yukhaalifu khilaafo hiqatun qof hiqa ah fiihi xadiidka dhexdiisa almalaa almalaa uu ahaa mala-ana waa ashraafta dadka sharafta leh haddana waxa weeyaan waxaa loola jeedaa xufaadii hiqaada ahaa marka hiqaadii waa dad sharaf leh wamaa xadiid kastoo yukhaalifu khilaafo hiqatun qofka hiqada fiihi xadiidka dhexdiisa almala-a hiqaadii fashaadu fa huwa xadiidkaasu ashaadu waa shaad halkaa waxaa ku galay nuucii koob iyo labaatanaad oo aqsaamta xadiidka ka mid a waa xadiidka shaadka la yidhaahdo shaad luqa ahaan ashaadu almunfaridu can iljamaaca shaad xagga luqada waa midka jamaacada ka kali noqday istilaax ahaanna waxaa la yidhaahdaa alxadiidu aladii khaalafa athiqatu fii matnihi biziyaadatin aw naqsin fiih aw fii sanadihi biziyaadatin aw naqsin fiihi ayda saa'ira athiqaati fiima rawow aw man huwa axfadu aw adbatu minhu bishardi cadami imkaani iljamci bayna riwaayatihi wa riwaayatihi wa ilaa falaa shuduuda istilaax ahaan waxaa la yidhaahdaa xadiidka shaadka waa xadiid qof hiqa ah uu khilaafay qof asaga ka xifdi badan ama ka dabdi badan ayuu khilaafay wuxuu ku khilaafaana waa matnige ayuu ama wax ku siyaadiyey ama wax ka nuqsaamiyey ama sanadku wax ku siyaadiyey ama wax ka nuqsaamiyey si kastoo la yeelana waa la jamci waayo waana la kala rajixi waayo shaadkaasaa la yidhaha ko qofka raawigan waa hiqo daciif maaha laakiin wuxuu khilaafay qof ka xifdi badan ka dabdi badan uu khilaafay ama wuxuu khilaafay qof ma ahane jamac cadad ka badan mid mid haddii la yidhaha waa la xifdi ogyi laakiin tir ahaanay uga badan yihin waa uu khilaafa waxa uu ku khilaafaa afaray mid noqon kartaa matnigu ziyaado ku daray ama matnigu naqsi geliyey matnigii ayagu ay wariyeen ziyaado ku daray ama matnigii ay wariyeen wax ka jaray ama sanadkii ay ku wariyeenoo wax ku siyaadiyey ama sanadkii ay ku wariyeen wax ka nuqsaamiyey afartaasu noqon kara lamana jamci karo si kastoo la yeela lama jamci karo lama jamci karo hadii la jamci karo shuduud ma jiro oo mid haddaad qaadato kan kale inaad rididaa ka dhalanay lama jamci karo lamana kala rajixi karo si kale haddaad kala rajaxdo haddee shuduudkiiaba soo baxa mar alle markaad kala rajaxdo marka marki waa la kala rajaxaa midka oo raajixa waxaa lagu xukminaa inuu yahay maxfuud waa xadiiska saxiixa lagu camalfala kan marjuuxana waa shaad alaley marka waa la kala rajaxaa si kale lama arko haddii la kala rajaxana shuduudkiiaba fag soole soo baxabama shaad sidaasaa la yidhaha waa xadiis qof hiqa ahu uu khilaafay qof keligiisoo ka hiqanimo badan amase jamaaco ayuu khilaafay jamaacadaasoo mid mid ulamida laakiin isku darkoodu ka xoog baday wuxuu ku khilaafana afaray mid noqon karta matnigii ay wariyeen ayuu wax ku daray ama matnigay wariyeen uu wax ka jaray ama sanadkay wariyeen uu wax ku daray ama sanadkay wariyeen uu wax ka nuqsaamiyo waana suurtogeli weyday in la jamciyo haddii la jamci karo shuduud ma jiro waa la jamci waayo mar haddii la jamci waayo tarjiixa la aada waa la kala rajaxa marka la kala rajaxo midka raajix ahi miisaanka badan kaas waxaa lagu magacaabaa maxfuud waa xadiiska maxfuudka ah kan laga xooga badan yaho marjuuxana waxaa lagu magacaabaa shaad shaad sidaasaa la yidhaha tusaale sanadka isagoo waxa weeyaan shaduudka ku jiro xamaad ibnu zayd ayaa wuxuu ka wariyay can camar ibni dinaar can xawsaja ana rajula twufiya calى cahdi rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam walam yadac waariثa ilaa mawla huwa actaqahu xamaad ibnu zayd can camar ibnu dinar can awsaja ayaa wuxuu ka wariyey fiiri markaa awsaja waa taabici sanadkan marka wuxuu xamaad ku wariyey inuu yahay mursal la taabiciya nabiga u rafciyey xadiidkaas oo ah ninaa waktigii nabiga dhintay sala allahu alay slam kamana tegin ilaa wuxuu ka tegey mawle uu isagu xoreeyey kan dhintay a xoreeyey kan dhintay a xoreeyey marka xadiidkaas waxaa ka dhalan marka kii la xoreeyey inuu wax dhaxlo xadiidkaas waa shaad sanadkan nuqsaano ku jirta xadiidku wuxuu maxfuud ku yahay sufyaan ibnu cuyayna can camar ibni dinaar can awsaaji can ibni cabaas sidaasaa maxfuud ah cabdillahi ibn cabaas in la sheego sidaasuu maxfuud ku yahay matniga iyadoo shuduudku ku jira marka waxaa laleeyahay xamaad ibnu zayd asagoo kamida ahlu xifdi walcadaala dadka xifdiga iyo cadaaladda eelka u ah haddana sanadkan uu ku wariyey irsaalka waa shaad waa shaad waxaa khilaafay dad ka hiqanimo badan oo ka xifdi badan ayaa khilaafay marka sanadkan wuxuu ku yahay maxfuud in la sheego cabdullahi bn cabaas shuduudku wuxuu kaloo geli karaa matniga tusaalihiisa waa xadiidka cabdilwaaxid ibnu ziyaad can ilacmash can abi saalix can abi hurayra radia allahu canhu marfuuca idaa sallaa axadukum rakcatay ilfajri falyadajic calaa yamiinih fiili can yamiinih nusadeeda calaa yamiinih marka fiili cabdulwaaxid ibnu ziyaad wuxuu ku wariyey xadiidka can acmash can abi saalix fiili acmash uu ka wariyey can abi saalix acmashna ka wariyey can abi hurayra uu ka wariyey abi saalix markaasuu wuxuu ku wariyey lafdi ah falyadajic oo amar inuu nabigu amray idaa sallaa axadukum rakcatay ilfajri falyadajic ha seexdo calaa yamiin hau seexdo an yamiin laakiin xadiiskan wuxuu maxfuud ku yahay ficilka nabiga nabiga sala allahu calayhi wasalam marka uu labada ragcee salaada subaxo faradka ka horeyda labada ragca markuu tukado uu nabigu sala allahu calayh wasalam u seexan jiray dhinaca midigta guriguuna nabigu labada ragca ku tukan jiray guriga ayuuna ku tukan jiray marka dhinaca midigta u seexan jiray marka xadiidku ficilka nabiga ayuu maxfuud ku yihi in nabigu saas samayn jiray waxaa shaad ah in la yidhaha nabiga amray tanshaadka waa midkaas nabiga amray oo yihi qofkii tukadahaas ou seexdo kaasaa shaada marka cabdulwaaxidaa la tafaruday saas darteeda waa shaad alal waa shaad marka matnigana waa galaa sanadkana waa galaa afartaas nuuc ayuuna noqdaa afartaas nuuc una noqdaa wamaa xadiid kastoo yukhaalifu khilaafa hiqatun qof hiqa fiihi xadiidka dhexdiisa almala almala-a ay ahayd mala-ana waxaa la yidhahdaa ashraafta dadka sharafta leh haddana waxaa loola jeedaa hiqaadda jamaacadii hiqaadda aheedaa loola jeeda hadduu hiqaadii uu khilaafo hiqado fa shaadu fa huwa shaadu xadiidkaas waa shaad waalmaqluubu marka xadiiska shaadka intaana ka gudbin xukunkiisa xadiiska shaadka waa daciif waxaa kasoo horjeeda muqaabilkiisa oo ah maxfuud kaasaa saxiix ka shaadka xukunkiisu waa daciif walmaqluubu maqluub qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiibo wey maqluub walmaqluubu maqluub qismaani duu qismayni laba qaybood mid u saaxiibo wey talaa shaadkiiyuu raacay maqluubka ibdaalu raawin raawi in la bedelo maa aya raawin kaana raawi kastuu ahaado biraawin raawi lagu bedelaa qismun qeyb weeye wa qalbu isnaadin isnaad in la gediyo isnaadkoo limatnin matni u sugnaaday qismun qeyb weeye walmaqluubu maqluub xadiidka laydhaha maqluub qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiibo wey talaa maqluubku wuxuu raacay ashaada fi dikri xagga sheegiduu ku raacay oo markaan shaad soo sheegnayaan haddana sheegaynaa maqluub ibdaalu raawin raawi in la bedelo maa raawigaasoo maa aya raawin raawi un ahaaday biraawin raawina lagu bedelaa qismun horta waa qeyb wa qalbu isnaadin isnaad in la gediyo isnaadkoo limatnin u sugnaadayna qismun waa qeyb kale halkan waxaan ka gelaynaa xadiidka la yhahdo maqluub xadiidka la yidhahdo maqluubka maqluub luqa ahaan waa shay la foorariyey hadii qofka inta lugaha la qabto madaxa loo foorariyo maqluub aa laleeyahay soo maa maqluub waa shay madaxa loo foorariyey waa shay inta xaaladiisii laga gediyey xaalad kale loo gediyey maryaha waxaa jira kuwa labada dhinac aysan isku ekayn macawisaha oo kale ayaa ku badan haddii markaa macawistaa dhinacii oo in la kor mariyo loogu talagalay lahoos mariyo waxaa laleeyahy waa maqluub aa laleeyahy waa la gediyey dhinacii kalea loo gediyey aa laleeyahy soo ma maqluubna waa xadiis la gediyey luq ahaan waa saas istilaax ahaan maqluub waxaa loola jeedaa xadiis raawi uu weli jiray oo lagu yiqiin oo mashhuur ku ahaa ayaa raawigii inta laga bedelay aa raawi kale lagu bedelay raawi kale aa lagu bedelay raawiyaa lagu yiqiin oo xadiidkan ku caanbaxay inuu wariyo raawi kaleo ku dabaqaa aa lagu bedela masalan xadiidkan wuxuu caan ku ahaa in laga wariyo saalim ibni cabdillaahi ibni cumar ibn khadaab saalim taabicigaasaa laga wari jiray taabicigaasa cabdullahi ibn cumar ka wari jiray saalimna cbdullahi ibn cumar wax waa ka wariya oo aabiis sidaasuu mashhuur ku yihi mid ayaa wuxuu rabaa wadaaca inuu soo caanbaxo xadiidkan culummadana waa yaqaaniin saalimaa laga wariyaa saalimna cbdullahi ibn cumar ka wariya waa xadiis mashhuur oo la yaqaan wuxuu rabaa asaga inuu isu soo saaro culummada muxadisiintuna waxay jecelyihin xadiidkan markay sanad ku helaan sanad kale inay ku helaan haddana maxaa yeele xoogu keena xadiiska mogta wuxuu iska dhigaa inuu xadiidka sanad kale u helay saalimkii wuxuu ku bedelaa naafic oo mawriya cabdillahi bni cumar naaficna waa ku dabaqa waxbuu ka wari cabdillahi bni cumar markaasuu leeyahay can naafic can ibni cumara markaasaa waa le war xadiidkii oo saalim laga wari jiray waxaa loo helay raawi kale oo naafic oo ka warinaya cabdullahi bni cumara la arkay aa laleeyahy wuxuu raba intaasuu ka rabaa caanbixidaasu ka rabaa inuu soo caanbaxo ilaa xadiidkan saalim culamada dhan waa ka warida waa la yaqana asaga cidna weydiimi wuxuu rabaa isaga in loo baahdo oo laga wariyo la sanadkaasaad sheegtay ha waa jiraa ho can naafic can ibni cumara uu leeyay marka in asaga laga qaatou rabaa saas looga qaato marka raawigii mashhuurka ku ahayoo lagu yiqiino saalim ahayuu ka bedelay waa tusaale markaasuu mid kale ku bedelay sidaasa wadaacinta sameeya dadka been abuurka sameeya oo dejiya waa xaaraanna mana banaan kaas marka waa raawi raawi lagu bedelay waa nuuc nuuca kaleeto fiiri laba qaybood way iskuma dhihin ibdaalu raawin raawi in la bedelo ma iyo raawin midku raba ha ahaado biraawin lagu bedelo qismkaas waa qayb kan kale waa maxay xadiidkan sanad u lahaa sanadkiisi oo dhan aa laga qaada xadiid kale sanadkiisa inta lasoo qaadaa la saara kan sanadkiisiina xadiidkaas kalaa la saara xadiid walba muxuu ka kooban yahay horta sanad iyo matn marka xadiidkan sanadkiisii matnigan sanadkiisiyaa la qaada matnigaas kale sanadkiisiya inta lasoo qaada halkan la dhiga matnigan sanadkiisiina inta la qaadaa waxaa la saara matnigaas kale a sidaasoo kaleeto ayaa weeye qeybta labaadna labadaas qaybood marka labadaas qaybood oo raawi raawi lagu bedelaa ama sanadkii oo dhan oo sanad kale lagu bedelaa camdan waa u dhacaa sahwina waa u dhacaa labadaba u dhaca mar camdan u dhaca camdi marka waxaa samayna waa wadaacinta qeybta hore waxyaalaha usame abta u samay jiray qeybta dambe oo ah sanadkii o dhan in la bedelo dadka samay jiray waxaa kamid a mararka gobol dad aan ahayn iyagu wadaacin laakiin imtixaan ula jeeda oo imaam albukhaari bas ku sameeyana le reer ciraaq mar ciraaq uu yimid imaam albukhaari markaasay waxay dooneen reer ciraaq inay imtixaanaan bal ninkan xifdiga lagu sheegaa inuu leeyahay in kale boqol xadiis ay soo qaadeen toban wiil ay u kala dhiibeen midba toban xadiis tobankan xadiis oo wiilkaanu hayo tobankiisii sanad wiilkaas tobanka matniyu hayay ay saareen wiilkaas tobankii uu hayeyna oo matni sanadkoodiina kanay saareen xadathani fulan can fulan su leeyah matniga sheega matnigan iyo sanadku ismale boqolkii saasay ka wada dhigeen markaasay kulanaa la iclaanshay markii la isku yimid ay bilaabeen xadathani fulan can fulan can fulan qaala qaala rasul la sl kada kada toban xadiis wiilkaan akriya haye imaam bukhaari ka warran laa acrifu uu iska yidhahda waa wadaan waa wadaan waa wadaan boqolkii markay dhameeyeen dadkii ogaayo waxaan ka soo shaqeeyey waa dareemeen inuu gartay dadkii kale ooaan iyagu ogeyna dadweynaha meesha loogu yeeray waxay leeyihin waxaa loo lahaa bukhaari xifdi cajaa-ib u leeyay ma aqaan badana boqol xadiisa la sheegusan midna ka oqon ha markuu dhameeyey waxay yidhahdeen uu soo bilaabay weliba waxaa la yaab leh bay yihahdeen horta boqolkii xadiis mid walba sanadkiisi u saaray matni walba sanadkiisi u saaray hal mid ma qaldin waxaa ka siiyaa badanaa layidhi tobankii weydiiday say u kala horreeyeen usoo bilaabay adiga tobankaad sheegtay oo matni ma lahayn tobankaad sanadood sheegtay sanad hebel iyo sanad hebel iyo sanad hebel iska leeyihin xagga dhig adaa ku xigay uu leeyay xataa say iskugu xigeen ma halmaaminay ha dakaaga iyo maskaxda ilaahay siiyey marka imtixaankaas waa loo sameeya imtixaankaas marka waxay yidhaha culamadu haddii loo sameeyo waajib waxaa intaan fadhiga lagu kala tegin in laisku celiyo oo xadiid walba matnigiisii la saaro waxaan rabaa sanad walba matnigiisii la saaro maxaa yeele haddaan la yeelin dadaan ogeyn ayaa waxay u qaadanayaan inuu sidan yihi oo hadhow u warinaya marka waa noocaas marka camdi waa u dhacaan sahwina waa u dhacaa labadaba waa u dhacaa isagoo sanadka galay camdina uu yahay waxay ku mithaaliyeen camar ibnu khaalid can xamaad can alacmash can abi saalix can abi hurayra xadiidkaas xadiidkaas camar ibnu khaalid can xamaad النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام حديث كاس وحي يرادن قلمضو وحا قلبك كسميي حماد أيا قلبك كسميي حماد أيا قلبك كسميي marka qalbiga ku jira camdanuna ugu sameeyey yidhahdeen culummadu camdi ugu sameeyey xamaad ibn camar axad lmatruukiin wayaale dadka matruukiinta u ka mid yahy eberka marka isagaa camdi ugu sameeyey qalbiga xadiiskaas waa noocaas marka kaas oo kalaa ka mid ah wuxuu u samaynaada waxaan la arki jirin ken meesha uu qalbiga ka geliyeen wuxuu yahay suhayl a xadiidkan lagu yiqiin waxa weeyaan suhayl can abi saalix can abi hurayra saasuu ahaa suhaylkii wuxuu ku bedelay acmash suhayl ibn abi saalix xadiiska weli jiray suhayl ibn abi saalix can abihi can abi hurayra saasuu ahaa marka si uu uga dhigo inuu hayo raawi kale uu acmash ku bedelay marka noocaas wey waaya qalbigu sanadka isagoo sahwi ku galay waxay ku mithaaliyeen culummadu xadiidka idaa uqiimat isalaatu falaa taquumuu xataa tarawni xadiidkaas idaa uqiimat isalaatu falaa taquumuu xataa tarawni majlis uu joogo thaabit albunaani ardagii anas ayaa xadiidka waxaa ku sheegay xajaaj ibnu abi cuhmaan can yaxya ibn abi kahiir can cabdillaahi bni abi qataada can abiihi can nabiy sala allahu alayh wasalam xajaaj ibn ibnu abi cuhmaan ayaa sheegay can yaxya ibn abi kahiir uu ka sheegay jariir ibnu abi xaasim oo joogay majliska a wuxuu u qaatay thaabit inuu sheegay oo thaabit uu anas kaba warinayo saasuu u wariyey marka marka waa wahmi oo ku dhacay jariir ibnu abi xaasim marka waa wahmi kaas oo kale waa raawi raawi lagu bedelay laakiin sababta keenta ay tahay sahw ee aysan camdi ahayn aysan camdi ahayn walmaqluubu xadiidka la gediyey qismaani duu qismayni laba qaybood miduu saaxiiba weeye talaa maqluubku shaad ku raacay xagga beytku iskaga buuxina beyt maqluubku shaadku raacay xagga dikriga sheegiddu ku raacay shaadaa laga soo hadlay maqluuba lagu daray ibdaalu raawin raawi in la bedelo maa aya raawin kaana raawi kastuu ahaado biraawina lagu bedelaa qism taas waa qeyb waxayna noqon kartaa sahwi waxayna noqon kartaa camdi wa qalbu isnaadin isnaad in la gediyo isnaadkoo limatnin usugnaadayna qism waa qeyb in matnigan oo dhan sanadkiisi inta laga qaado matni kale la saaro taasuna waa qeyb kale marka afarta waa noqon kara afarta waa noqon kara walfardu fardi maa xadiid weeye qayadtahu aad ku qayday bihiqatin hiqa aad ku qayday ow jamcin ama jamc aad ku qaydi aw qasrin gaabi weeye calaa riwaayatin calaa riwaayati raawin mucayanin raawi mucayan ah riwaayadiisa lagu gaabiyo waalfardu xadiidka fardiga la yidhaah maa xadiid weeye qayadtahu aad ku qaydo ku xirtay bihiqatin hiqo ow jamcin ama jamc aad ku xirtay aw qasrin gaabin weeye calaa riwaayatin calaa riwaayati raawin mucayanin raawi mucayana riwaayadiis lagu gaabiyo nuucii saddex iyo labaatanaad oo aqsaamta xadiidka ka mid ah waa xadiidka la yihahdo fardiga waa xadiidka la yihahdo fardiga xadiidka horeato oo maqluubka xukunkiisa ma sheegno xadiidka hore maqluubka xukunkiisu waa daciif waa daciif weye maqluub haddii la yidhaha xadiidka magaciisaas wuxuu ku qaadanaya inuu daciif yahay sidaas weeyaan halkan wuxuu ku sheegay nuucii saddex iyo tobnaad oo aqsaamta xadiidka ka mid a waa xadiidka la yidhaha fardiga fardi luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa alwitru istilaax ahaan fardiga laba qaybood u qaybsamaa istilaax ahaan fardigu laba qaybood u qaybsamaa fardi mutlaq ah waa xadiidkii aan soo marno ahaa gariibka fardi mulaqa fardi mutlaqa waa midkaas waa xadiid uu la kali noqday matnigiisa ama sanadkiisa hal raawi fardi mutlaqa waa xadiid uu la kali noqday matnigiisa ama sanadkiisa hal raawi sida inama inama alacmaalu binniyaad oo kale inama alacmaalu biniyaad oo kale kaas waxaa la yidhahdaa fardi oo mutlaq ah gariibna waa la yidhaahdaa kaas horaan usoo ogaanay hadda kaas kama uu hadlayo fardiga uu ka hadla kaas maahan ee waa fardi muqayada midku hadda ka hadla waa fardi oo muqayad ah kaasu hadda ka hadla fardi muqayada waxaa la yidhaahdaa xadiidka lagu qaydo hiqo oo masalan waxaa la leeyahay lam yarwi hiqatun ilaa fulaan hebel oo kaliyaha wax hiqaa ka wariyey marka fiiri xadiidkan ruwaad kale waa wariyeen laakiin ruwaadda kale tirsi ma galaan ictibaar ma leh marka waxaa la leeyahay xagga hiqaad marka la fiiriyo ma warin cid kale ee hebelaa wariyey marka kaasoo kale waxaa la leeyahy waa fardi muqayad ah oo wuxuu ku qaydan yahay hiqo qof kaloo hiqaha wariyey lama arko tusaale iyo mithaalna waa xadiidka oo ciideynka ka hadlaa wax hiqaahu ma warin ilaa damra maahane marka kaasoo kaleeto waxaa la leeyahay waxaa wariyey oo kali ah hebel wax hiqaa wax hiqaa damra ibnu saciid ayaa wariyaa laleeyahay damra ibnu saciid xadiidka oo ka hadla ciideynku waa xadiidka dhahaya imaam muslim iyo qeyrkiis ay wariyeen nabiga sala allahu calayh wasalam kaana yaqra'u fi اladxى wاlfiطr biqoof wاqtarabat الsaaca qoof iyo iqtarabat isaaca labadaas suuradood ayuu ku akri jiray ciideynka wax hiqa waxaa ka wariyay damrat ibnu saciid can cubaydillahi bni cabdillaah can abi waaqid alleythi hiqo kale ma warin marka xadiidkaas fardi weye laakiin fardigiisu waa fardi oo muqayada wey waa fardi muqayad marka hiqa markaas kale lagu qayb meeshaas muxuu ka yidhi matniga fiiri waalfardu fardigu maa xadiid weye qayatahu aada ku qayday bihiqatin ow amase jamcin aada ku qayday jamc aad ku qayday jamac ayaad ku qayday jamaca meeshaas waxay in badan muxadisiintu isticmaalaan misrin magaalo magaalo in lagu qaydo sababtoo ah jamacnimadu shardi maahan maalan waxaa la leeyahay xadiidkaas ma warin ilaa reer shaam maahane ilaa reer maka maahane ilaa reer basre maahane ilaa reer kuufo maahane saasoo kalea la leeyahay sida xadiidka kulu lbalxaa bitamri basriyiinta kaliya ayaa ka wariyeen madaniyiinta marka jamaca meesha wuxuu ula jeedaa ahlu beled saas ula jeeda saas darteeda misra ka fiican inuu ku lagu bedelo macnaha sida muxadisiinta kale ay u isticmaalaan oo kale waxaa lagu leeyahay waxaa xadiidkaas wariyey reer maka kaliya reer makaa lagu qeyda iyagaa la tafaruday ama reer madiina ama reer basra ama reer kuufa ama reer shaam oo kale marmarna waxaa la leeyahay reer shaam waxaa kala tafaruday hebel cid kale kama warido aa la leeyahay marka markaasna waa lagu xiray ow calaa qasri riwaayatin waa maxay xadiidkan dad ruwaad badanaa wariday laakiin ruwaadaas mid kamida waxaa laleeyahy hebel qofaan aynu kama warin maalan waxaa dhacda in shan saxaabi wariday shantii mid ka mid ah afartii kale ruwaad badanaa ka wariday mid kamida waxa weeyaan hal raawiya ka wariday marka waxaa laleeyahay hebel marka la fiiriyo heb hebeloo keligiisaa ka wariya qof kale kama wari marka calaa riwaayatina saas marka qaydidii mar waxay noqoydaa iqo marka iqada la fiiriyo hebel keliyaha wariyey marna waxay noqoydaa ahlubeled xadiidkan waa xadiid lagu yaqaan reer shaam ama reer basra ama reer madiina ama reer maka ama reer kuufa ayaa laleeyahy marna waxay noqoydaa ruwaad badana xadiidka wariyay laakiin mid kamid ah hal raawiya ka wariyey hal raawiya ka wariyey marka xadiis fardi waa sida marka fardi waxaana labaa loo qaybiyaa fardi mulaqa fardi mulaqa waa gariibkii aan hore usoo ogaanay tusaalena waxaan idhi waa xadiidkii inama alacmaalu binniyaad oo kale waxaa la tafaruday cumar ibn khadaab keligiisaa nabiga ka wariyay sala allahu alay cumarna waxaa ka wariyay calqama keligiis calqamana waxaa ka wariyay maxamed ibnu ibraahim maxamed ibnu ibraahim ayaa ka wariyey maya maya oo qasin calaa riwaaya kanuma soo gelaya fardi mutlaqahan kaas wey kan waxaa soo gelaya haddii saxaabo badan xadiidkan wariyeen laakiin mid kamida hal raawi ka wariya waa marka kan marka ma soo gelay ma soo gela marka sidaas marka waa noocaas marka xadiidkaas oo kaleto weeye cumar la tafaruday oo nabiga keligiis cumarna calqama keligiis uu ka wariyey calqamana maxamed ibnu ibraahim uu ka wariyey maxamed ibraahim kadib waxaa ka wariyay yaxya ibnu saciid kadibaa marka boqolaal ka wariyay marka kaas oo kale fardiga mutlaqa waa gariibkii horey aan usoo ogaanay xagga xukunkiisa xadiidka oo fardiga ah haddee fardigaas wariyey haddii uu gaaro dabdi taam ah iyo cadaalo wuxuu noqonaa wax khilaafayna aan la arag wuxuu noqonaya xadiis saxiixa haddii dabdigiisu taam uusan ahayn ee uu naaqis yahay cadlina uu yahayna xasanuu noqona wax khilaafay haddaan lahayn wax khilaafay haddii aan lahayn haddii uu dabdi leeyahay laakiin dadka dabdi badanu ay khilaafaanna noqonayo shaad hadduu daciif yahay oo hiqaadii khilaaftana munkaruba noqona haddii uu daciif yahay wax khilaafay aan la arag daciifkaasu noqona waa laga tega marka hal raawiyaa la tafuruday xugun gaara lagama qaato ee baxfi badanu u baahanya fardiga oo mulaqaan muqayadkaana saddexuu noo sheegay shiiku in hiqa lagu qaydo ruwaad kale waa wariyeen laakiin wax hiqa hebelaa ka wariyey sida xadiidka ciideynka oo la yidhaha damra ibnu saciid ayaa keligiis wariyey wax iqa wax hiqaad dad kale waa wariyeen waxa kale marka tirsi ma galaan halkaas hiqadaa unbaa la fiirina markaa xadiidka lagu xukmina me inuu waxa weeyaan gaarayo xasan inuu saxiix waxa weeyaan gaarayo marka isaga lagu fiirina kuwa kale tirsi ma galaan ow jamcina ahlu beled ku qeyday xadiidku reer hebelaa wariyey wey ahlu maka ahlu madiina beled ku qeyday ow qasrin calaa riwaayatina waa maxee xadiidka asalkiisu ma ahan fardi ruwaad badanaa warideen laakiin mid ka mid ah ruwaadaas a hal raawi kala tafaruday hal raawi ayaa kala tafaruday waa noocaas hal raawi ayaa kala tafaruday sida xadiidka ibnu cuyayna can waail ibnu daawuud can ibnihi bakr ibn waail can izuhriy can anasin radia allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam awlama calaa safiya bisawiiqin wa tamrin walam yarwihi can bakrin hayru waail bakr qof aan waail haynu kama warin walam yarwihi can waail hayru ibnu cuyayna waana xadiis saxiixa marka waxaa laleeyahay marka loo fiiriyo bakar waailoo keliyaa ka wariyey waailoo keliyaa ka wariyey waailna ibnu cuyeyne oo keliyaa ka wariyey waana xadiis saxiix wallahu subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak ala nabiyina